أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيina mحamedi وعlى آlih وأصxaabihi أجمaعiin ama bعdu waxaan soo haynay tafsiru suuraةi الأcraaf waxaan ku jirnay qisadii nabiyullaahi muusa calayhi الsalaaةu wasalaam ee xujada sida uu usoo bandhigay oo uu fircoon iyo saxaradiisii oo uga adkaaday oo saxaradiina weliba ay hoggaansameen oo meesha markii hore fircown oo guul usoo doontay haddana ay guushiina laga yeeshay dhib kalena uu ku dhacay oo dadkii uu meesha keensadayba inay nebiyullaahi muusa raaceen labadaa dhib baa isugu darantay tii bay ka hadlayaan marka wuxuu alla leeyahay wa qaala almala-u min qowmi fircawna atadaru muusa wa qowmah wa qaala almala-u mali-i waxay yidhaahdeen min qowmi fircawna fircoon qowmkiisa ahaa atadaru ma ka tegaysaa fircawnow muusaa muuse ma ka tegaysaa isaga iyo wa qowmahu iyo qoladiisaba miyaad ka tegaysaa liyufsiduu si ay u fasaadiyaan fil ardi dhulka korkiisa wayadaraka iyo inuu kaa taga adiga muuse inuu kaa taga adiga iyo wa-aalihataka macbuudyaalkaagaba uu ka tago sidaa miyaad uga tegaysaa qaala wuxuu yidhi fircawn sanuqatilu waan dildilaynaa abnaa'ahum wiilashooda wanastaxyii waanan ka tegaynaa nisaa'ahum haweenkooda wa inaa anaguna qaahiruuna kuwa ka adag ayaan nahay fowqahum korkooda wa inaa anaguna qaahiruuna kuwa qasbayo oo teenna ay ku soconaysaan nahay fowqahum iyaga dushooda sidaa markii uu yidhi reer bani israa-iil cabsi baa gashay awalna dhib baa ku socday intuusan muuse risaalada la imaanin hadda oo iyadii haddana muuse risaaladiisii ay aada usoo muuqatayna dhib kale ayay haddana markaa food saarayaan qaala muuse kaanahu marka inay dhibkaas ka dacwoodeen ayb qaala muusaa nabiyullaahi muusa wuxuu yidhi istaciinuu kaalmaysta billaahi alla kaalmaysta wasbiruu sabra ina alarda dhulka lilaahi allah iskale oo allay u sugnaatay yuurihu wou dhaxal siinayaa haa dhulkii man ayuu dhaxal siinayaa yashaa-u ou doonayo min cibaadihi xaal ou addoommadiisa ka mid yahay waalcaaqibatu ciribta sanna lilmuttaqiina ayay u sugnaatay kuwa ilaahay ka cabsaday qaaluu waxay yidhaahdeen reer bani israa'iil uudiinaa waanala dhibay min qabli an ta'tiyanaa inta aadan noo imaanin ka hor wa min bacdi maa iyo kolkii ka gadaale ji'tanaa aada noo timid markaa noo timid kadibna waa nala dhibay qaala wuxuu yidhi muusaa casaa rabbukum rabbigiin wuxuu xaqiiqo ku yahay an yuhlika inuu halaago caduwakum cadowgiina wayastakhlifakum dhulka uu idin makaniyo oo dhulkii khaliif idinkaga dhigood iyaga beddeshaan maamulkii dhulka wayastakhlifakum uu markaa idin dhaxal siiyo fil ardi dhulka fayandura markaa alla uu fiiriyo kayfa sida tacmaluuna aada samaynaysaan alla wuxuu leeyahay waqaala almala-u min qowmi fircawna way tashadeen reer fircawn talaa ku caddaatay way tashadeen marka waxay yidhaahdeen waqaala almala-u mala-i waxay yidhaahdeen min qowmi fircawna reer fircawn qowmkiisii ka mid ahaa atadaru muusaa muuse ma iska daynaysaayo ma ka tegaysaa isaga iyo wa qowmahu iyo qowmkiisa liyufsiduu likay yufsiduu say u fasaadiyaan oy u halleeyaan fil ardi dhulka korkiisa wayadaraka lababa waa ku bannaan tahay macno in wayadaraka liyufsiduu lagu cadfo macnuhuna uu noqdo dhulka inay fasaadiyaan miyaad u daynaysaa wayadaraka inuu muuse kaa taga miyaad u daynaysaa adiga iyo wa-aalihataka macbuudyaalkaaga oo labadaa marka inay isla socdaan macno labaad wuxuu yahay wayadaraka in markaa yacnii lagu nasbiyo bisarfi oo markaa macnuhu ou noqdo ma waxaad jamcinaysaa fircawn ow ee inaad muuse iska dayso iyo qoomkiisa iyo inay dhulka halleeyaan adiga cibaadadaadana ka tagaan labadaa miyaad isku daraysaan oo inay adigii dhulkii inay fasaadiyaan oy kaa tagaan iyo in macbuudyaalkaagii iyo cibaadadii adiga ay lagu caabudi jirayna ay ka tagaan labadaas arrin miyaad kulminaysaa wy ee labada arrin inaad kulmiso maaha mid un ha la sameeyo ayb ama labadaba meesha ha ka baxaan macnuhu saas labadaas macnaba marka way wayadarakada waa ku jiraa liyufsiduuna in lagu cadfo iyo in laga dhiga marka yacni waawda waawulmaciyo kale laga dhigo ayb oo labadaa marka iyaga kulankooda inay dhulkiina fasaadiyaan adiga cibaadadaadiina ka tagaan inaad isku darto saa uga tagta ma ahan saasay ka wadaan labadaa macnaa marka wayadaraka ku jirto waxaa ka la yaableh marka baatilku dadka markuu taxakumo ee qalbigoodu aada u galo wixii fiicnaa ayay fasaad u arkaan nabiyullaahi muusa dadka wuxuu ugu yeerayaa ilaahay ha la caabudo aniga hala i caabudo ma dhahayo fircawnna wuxuu la taagan yahay ana rabbukum ulaclaa haddana taas fasaad looma arkee midaana loo arkayaa nacam bani aadamku haddii baatilku uu ku daaho ku daaho marka dambe mabda iyo barnaamij uu ka dhigtaa wixii markaas xumaanta khilaafsan baaba xumaan loo arkayaa wayadaraka inuu liyufsiduu inay fasaadiyaan fil ardi dhulka iyo wayadaraka inuu kaa taga adiga muuse wa aalihataka iyo macbuudyaalkaaga meeshaan marka quraadu waaalihatakai u badan yihiin macnuhuna marka waxaa kasoo baxaya muuse ee fircawn isaga laftiisa waxba u caabudi jiray lo-ba u caabudi jiray waa la yidhaahdaa bir qoorta u surnaan jirtay buu caabudi jiray waa la yidhaahdaa ama wa-aalihataka in laga wada adiga ilaahyadii aada samaysay oo dadka u samaysay oo dadkii marka wuxuu amray inay ilaahyo caabudaan wuxuuna ka dhaadhiciyey ilaahyadaas oo dhanna anaa rabbi usii ah dayb labadaa macno marka ilaahyadii uu dadka u sameeyey ama isaga laftiisaba inuu ilaah lahaa oo uu caabudo ilaahay qeyrkiis dayb haddii marka qiraa'ada wa-aalihataka lagu socdo bacdi saxaaba waxay aqriyeen meeshan wailaahataka wailaahataka wailaahataka marka la yidhaha waa masder macnuhuna wuxuu noqonayaa wayadaraka muuse inuu kaa tago adiga iyo wailaahataka cibaadadaada wailaahataka marka cibaadadii adiga lagu caabudi jiray w marka wailaahataka iyo waaalihataka labadaas macno yay kala yeelanayaan macnahan dambe weliba culimo badan baa xoojiyeenoo waxay yidhaahdeen fircawn inamaa kaana yucbadu waa la caabudi jiray walaa yacbudu isaga waxma caabudi jirinay dheheen ayb qaala wuxuu yidhi sanuqatilu waan dildilaynaa abnaa'ahum wiilashooda wanastaxyi waan ka tegaynaa nisaa'ahum haweenkooda wa inaa anaguna qaahiruuna kuwa dirqinayo qasbayo waxaan rabno kuwa ay ku soconayso calayhim fawqahum iyaga korkoodaan nahay yacnii kuwani waxba ma dhibayaan waa ka adag nahay oo ilmahana wiilashana waa ka laynaynaa naagahana say noogu shaqeeyaan waa deynaynaa wixii annaga aan doonaanna ku qasbaynaa wax ay yihiin male kuwaan xoog iyo marka waxbuu fiirfiiriyey ma oga laakiin dadku hadday qalbigoodu mar soo jeesto xaalkoodu inuu isbeddelaya dadkana ilaahay baa maamulo sidii alla doonuu ka yeelayaa maalinba adduunyada meel un ma joogto way isbeddelaysaa qaala muusaa liqowmihi cadaabkan adag markuu ku goodiyey marka muuse qoomkiisiibuu tawakulka iyo rabbi ku xirnaanshada ayuu aad ayuu barayaa waxaana dersiga laga qaadanaya ay tahay haddii adiga cadowgaagu kaa xoog badan yahay oo ciqaabtiisu kugu badato sida keliyood uga guulaysan kartaa inaad rabbi si fiican ugu xiranto wa ood ilaahay subxaanahu watacaala taladaadoo dhan u dhiibato ilaahay iyaga waa ka adag yahay subxaanahu watacaala laakiin haddii aada allana ka tagto iyagiina aysan ku rabin oo ay ku haystaan marka dubbaha ay ku haystaan ay ku dilayaan maxaa adiga marka dad kuu noqonaya eber ayb marka ilaahay xaggiisa inaan laga tegin qaala muusaa muuse wuxuu yidhi liqowmihi qowmkiisii wuxuu ku yidhi istaciinuu kaalmaysta billaahi alla kaalmaysta wasbiruu sabra oo waxaan idinku dhacaya ku adkaystaoo ku sabra ayb sabarka saddexdiisii nooc wuxuu ilaahay idin farayna la imaadoo ku sabra wuxuu idinka ree oo idinka reebayna ka hara wixii qadaha iyo qadarka idiin imaanayana ku sabra ina alarda dhulka lilaahi allah iskale oo alla u sugnaaday yuurihu wau dhaxal siinayaa alleh haa dhulkiiba u dhaxal siinayaa man duul yashaa-u ou doonayo min cibaadihi addoommadiisa xaal ay ka mid yihiin waalcaaqibatu ciribta dambe lilmuttaqiina iskale kuwa ilaahay ka cabsado tilmaan ayaa marka ciribta dambe lagu yeeshaa taqwo ee maahan marka magac iyo meel la degan yahay iyo laguma yeeshee tilmaamo unbaa halkan warka uu ku wareegaya haddii marka tilmaantaa la helo ballanqaadkii alla waa imaanaya qaaluu uudiinaa min qabli an ta'tiyanaa iyagii waxay yidhaahdeen qaaluu waxay yidhaahdeen uudiinaa waa nala dhibay min qabli an ta'tiyanaa inta aadan noo imaanin ka hor oo adiga imaatinkaagii ka hor addoonsi iyo dhib iyo imtixaan shiddaan ku jirnay wa min bacdi maa iyo kolkii kadib markii ka gadaale ji'tana aada noo timid ee markaad noo timidna dee arrintu waaba kasii dartayoo fircown baadba gilgishay adiga qaala casaa rabbukum qaala wuxuu yidhi casaa rabbukum rabbigiin wuxuu xaqiiq ku yahay an yuhlika caduwakum cadowgiina inuu baabi'iyo uu halaago wayastakhlifakum idinka khaliif idinkaga dhigo ou idin dhaxal siiyo fil ardi dhulka oo isagii meeshii uu taagnaaba inaad idinka bedeshaanood boqorro dhulka ka noqotaan sidaasuu ilaahay xaqiiq ku yahay wayna imaanayo aayadaha soo socdo wa awrahna alqowma aladiina kanuu yustadcafuuna yustadcafuuna fi mashaariqa alardi wa magaaribaha alatii baarakna fiiha wa tamat kalimatu rabbika alxusna calaa bani israa'iila bima sabaruu wa damarnaa maa kana yasnacu fircawnu wa qowmuhu wamaa kanuu yacrishun ballanqaadkan hadda uu nabiy llaahi muusa sheegayo waaba imaanayaaban ayb wayastakhlifakum ou idinka khaliif dhigo fil ardi dhulka fayandura markaa alla ou fiiriyo kayfa sida tacmaluuna aada samaynaysaan marka ilaahay markuu dhulka idiin dhiibo idinka laftiina waa laydin fiirinayaa bal inaad ka roonaataan fircown iyo inaad ka dartaan darsi aada u weyn baa laga baranayaa meeshaan iyadana qofka haddii dhulka la makaniyo waa imtixaanan yahay isagana waa la fiirina bal inuu dhulka sida uu ka dhigo suuraddana waa ku arki doonnaa reer bani israa'iil iyagana dhulkii waa fasaadiyeen fakhalafa min bacdihim khalfun warisu lkitaaba ya'khuduuna carada hada aladnaa wayaquuluuna sayukfaru lanaa baaba waxay uga dhigeen laaluush iyo musuq maasuq iyo diintiioo laga been sheego haddii xoogaa lacaga loo dhiibo iyagana marka waa kaas imtixaankii waa ku daateenoo way ku dhaceen ayb nabigana xadiid aayadan waafaqsan ayuu tilmaamayo wuxuu yidhi ina addunyaa xulwatun khadiratun adduunyadu waa macaan tahay waa cagaaran tahay wa ina allaha mustakhlifukum fiiha ilaahay adduunyadiibuu idin dhaxal siinayaa wa ina allaha mustakhlifukum fiiha fayanduru kayfa tacmaluun wuxuu fiirinayaa sida aada u camal fashaan itaqu dunyaa adduunyada ka dhowrsada iska ilaaliya wataqu nnisaa haweenkana fitnadooda iska ilaaliya fa ina awala fitnati bani israa'iila kaanat fi nnisaa fitnadii reer bani israa'iil ugu horreysay naagaha ayay ka timid oo haweenkiibay ku fidnoobeen marka xadiidkaana saasuu nabigu sal l l slam uu yidhi qolo walbaa marka hadday fiicnaatana de wanaag baa alla ku abaalmarinaya hadday xumaatana xaalkoodu waa isbedelaya maanta muslimiinta iyaguna xaalkoodii sidaas oo kale unbuu noqday ilaahay dhulkiibuu makaniyey intii ay fiicnaayeen oy diintii ku socdeen dhulka korkiisa madaxay ka ahaayeen markii dambe oo xaaladahoodu isbedelay oo reer bani israa'iil ay ku daydeen iyo ay ku daydeen ahlu kitaab iyo gaalada intay ku daydeenna hoos bay u dhaceen oo xaalka maanta aan joogno iyo meeshaan maanta aan naalno ayaan marka taagannahay waxay ku timid un keliya fayandura kayfa tacmaluun ninkii dhul loo dhiibo waa imtixaanaya waa la fiirinayaa ayb marka tadabur aada u badan bay rabtaa aayaddan walaqad akhadnaa aala fircawna bisiniina wanaqsin min athamaraati lacallahum yadakkaruun markii ay beeniyeen oo ay sidaa yidhaahdeen ilaahay imtixaan buu u keenay adduunyadoodii baa la nuqsaamiyey bal inay waansamaan haddana oy madaxadayga daayaan walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqeehe akhadnaa waanu qabannay oo waa cadaabnay aala fircawna reer fircawn bisiniina abaare ayaanu ku qabannay iyo wa naqsin nuqsaan min athamaraati miraha ay nuqsaamaan yaanu ku sallad ayaan ku qabannay lacallahum yadakkaruuna likay yadakkaruu say u waansamaan oy bal usoo laabtaan oo uu joojiyo marka warkan uu leeyahay sanuqatilu abnaa'ahum wanastaxyi nisaa'ahum wa inaa fawqahum qaahiruuntan bal inuu joojiyo uu ilaahay isu dhiibo walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqeehe akhadnaa waanu qabannay aala fircawna fircawn iyo qoomkiisii bisiniina abaaraan ku qabannay assiniin waa abaaro ayb nebiga waa ki yidhi allaahuma allaahuma ajcalhaa calayhim siniina ka siniin yuusuf markii reer maka nebigu ay dhibeen ay ku madax adeygeen waa kii nebiga yidhi ilaahow kuwan waxaad u keentaa ood ku salladaa toddoba sano oo abaar abaarihii yuusuf oo kale ah markaasaa iyaguna abaar intay ku dhacday baa qof dhulkii inta qallalay ayaa qofku markuu kor fiiriyo qiiqa dhul qiiq madow ayuu arkayey oo marka cirka gelayo abaar iyo yacni sida qoyaan iyo biyo ay uga go-een waa ka ilaahay marka dhahaya fartaqib yowma ta'ti samaa'u bidukhaanin mubiin ayb yaqsha annaasa hada cadaabun aliim halkaa marka lagu sheegay bisiniin marka waa abaaraha reer fircown waxaanu ku qabannay bisiniina abaara ayaanu ku qabannay iyo wa naqsin baadiyihii marka abaaraha ku dha ka dhacday magaaladiina qudaartii iyo mirihii imaanaya waa yaraadeen wa naqsin naqsi nuqsaan ayaanu ku ku qabannay min athamaraati mirihii la nuqsaamiyo ama uu nuqsaamo lacallahum yadakaruuna likay yadakaruu say u waansamaan bani aadamku marka abaaraha iyo dhibaatada sanadaha adagee lagu salladayo inuu ku waansamaa la rabaa haddii marka intuu isgarto waansamo waa fiican yahay musiibadaasi nicmay u noqonee banaan haddii laakiin uu kusii madax taago waa dhibaata markaas fa idaa jaa-athum alxasanatu fa idaa haddii jaa-athum ay u timaado alxasanatu xaaladii hagaagsanayd qaaluu waxay yidhaa waxay dhahayeen lanaa annagay noo sugnaatay haadihi middan waa mutaysannay annagaa mudan wain tusibhum hadduu asiibo sayi-atun xumi hadday ku dhacdana yadayaruu way baasaystaan bimuusa muusay baasaysanayaan iyo waman duul macahu muuse maciisa ahaadeen alaa hooy inamaa wax kale maahane daa'iruhum nasiibkooda cindallaahi ilaahay agtiisa u ahaaday ee cid waxna kama nu kama nuqsaamin karto waxna cid joogitaankeed waxna uma ziyaadinayo waxna uma nuqsaaminayo walaakina akarahum badankoodse laa yaclamuuna ma oga oo ma garanaya dhibaatadii markay ku dhacday marka waxay leeyihin kanaa noo keenay dhibka intii uusan joogin waa fiicnayn bay leeyihiin barwaaqo iyo waxaan ku jirnay nabad iyo caano markuu noo yimidna dhibaatadana nagu dhacday isagaaba baaska noogu wacan ayb meeshii marka inay dunuubtoodii dib ugu laabtaan la rabay ma fiirinin fa idaa haddii jaa-athum ay u timaado alxasanatu xaaladii hagaagsanayd qaaluu waxay yidhaahdeen waxay dhahayaan lanaa annaga ayuu noo sugnaaday haadihi tan tan annagaa iskale macnuhuna waxay ka wadaan innagaa mutaysannay dad u qalmaan nahay xooggeenna maskaxdeenna aqoonteennan heerkan ku gaarnay bay dhahayaan wain tusibhum hadday ku dhacdo sayi-atun xaalad xun yadayaruu yatadayaruu way baasaysanayaan bimuusa muusay baasaystaan iyo waman duul macahu isaga la socdo oo markuu noo yimidaa dhibkana gaaray bay dhahaan gaalada dhanna sidaas waayo xaalkooda suuratu namle waxaan ugu tegi doonaa nabiyullaahi shucayb inay nabiyullaahi saalix inay ku yidhaahdeen qaaluu dayarnaa bika wa biman macaka qaaluu dayarnaa bika wa biman macaka war waa ku baasaysanay markaad noo timid dhib waaba ka bixi weyne ayb dadka marka waxaa dhibaatada u keena xaqiiqdeeda inay raadiyaana la rabaa ee hebelaa yimid iyo hebelaa jooga iyo halkaanay ka dhacday iyo maaha alaa hooy inamaa wax kale maahane daa'iruhum nasiibkooda iyaga shar iyo khayrba cindallaahi ilaahay agtiisa u ahaaday ibnu cabaas marka daa'iruhum wuxuu yidhi nasiibuhum nasiibkooda waxaa kaluu yidhi inamaa wax kale maahane daa'iruhum masaa'ibtooda ku dhacayso cindallahi ilaahay agtiisay ka ahaatay oy ka timid muuse waxna ma keeni karo cid kalena waxba ma keeni karto walaakina akharahum badankoodse laa yaclamuuna ma garanayaan cilmi ma leh dhibka meel meeshii uu ahaa meelaan ahayn bay u qaadayaan wa qaaluu mahmaa ta'tinaa bihi min aayatin litasxaranaa biha famaa naxnu laka bimu'miniin musiibadii markay ku dhacday iyo dhibaatadii soo noqod meeshii laga rabay madax adeygii waa batay wa qaaluu waxay yidhaahdeen mahmaa wixii wax kastood ta'tinaa noola timaado bihi maagaba wax kastood noola timaado oo min aayatin aayad ku bayaansanoo mucjizo ah litasxaranaa si aada noo sixirto bihaa iyada noogu sixirto ood aayaddaas indheheenna indhasar noogu indhasarcaadiso famaa naxnu laka anagu ma nihin famaa naxnu anagu ma nihin bimu'miniina laka adiga kuwa kuu rumaynayna ma nihin meeshanna marka madax adayg aad u badan baa ka muuqda awalan mahmaa waa ismu shardi asmaada shardigana waxay faa-iideysaa cumuum waxay ka dhigan tahay marka waqaaluu waxay yidhaahdeen mahmaa wax kasta waayo marka nacam wax kasta ood noola timaado dad xaq raba marka maa ayb mahmaa bimacnaa maa oo kale waay marka waxayna keenaysaa ismu ismu shardi weeyaan waana mubtado waaye cumuumaana laga faa-iideysanaa meeshaan jumladan marka ta'tinaa bihi min aayatintana oo ficlu shardiga iyo u ah iyo jawaabta famaa naxnuda ka dambaysana iyagaas ayaa marka khabar noqonayo oo mahmaada khabar u noqonayo meeshaan marka mahmaada culimada qaar baa dad baa waxay yidhaahdeen mahmaa waa ismu shardi laakin yufiidu darfa daraf ayuu faa-iideynaa macno daraf oo waxay yidhaahdeen waxa macnuhu wuxuu noqonayaa waqaaluu waxay yidhaahdeen mahmaa waqti kastoo ta'tinaa bihi noola timaado waqti kasto ayay yidhaahdeen meeshaas marka dadka de luqawiyiintu aada bay u diideen qaarkoodna waxayba ku tilmaameen aayadaha ilaahay oo oo yacni macaanidooda la leexinayo ayay ku dareenba waxayna yidhaahdeen mahmaa ma laa waxay laasimsataa daraf la-aan oo daraf waa ka dhar la-dahay mar kasta saasay dheheen ibnu malik asaga shaafiyada alkaafiyatu shaafiya midaan alfiyadan uu ka khulaaseeyey khulaasaa la yidhaha alfiyade midda uu kasoo khulaaseeyey wuxuu yidhaahdaa mahmaadu nuxaadda oo dhan jamiicu naxwiyiin waxay dhaheen buu yidhi wax macno daraf kama muuqanayo haddana laakiin wuxuu leeyahay carabta gabayadoodu shawaahid waxaa la arkay macno daraf inuu ka muuqdo warkaas baa marka aada loogu naqdiyey marka ibnu maalik dadkii naqdiyeyna wiilkiisaaba ka mida badrudiinka nacam aabihii kitaabkiisa markuu dhammaystirayo meeshan waa ku qabsaday nacam ayb zamaqsharina waa laftiisu waa sheegay macnahaas inuusan jirin inkastoo zamaqshari ka horreeyey ayaga abu xayaan yaan u jeedaa abu xayaanna waa naqdiyey bal wuxuu yihi naqdiga wiilkiisaaba ku filan buu yihi nacam masaladaa uu ku naqdiyey ayb isago laakiin uun abyaad iyo waxbuu keenay laftiisa ayb marka mahmaada waxaan uun ku wadaynaa marka ismu shardi inay tahay darafna man macnihiisu ay ka dharla-dahay marka macnuhu waxau noqonayaa waqaaluu waxay yidhaahdeen mahmaa wax kastood ta'tinaa noola timaada bihi shaygaba damiirka mahmaada u laabana wax kasta ood noola timaado min aayatin aayad ah oo aayad ah mucjizo ah litasxaranaa likay tasxaranaa saaad noo sixirto innaga bihaa aayaddaa aada noogu sixirto noola timaado famaa naxnu anagu ma nihin bimu'miniina kuwa kuu rumaynaya laka adiga kuu rumayn mayna haisku dayin marka mahmaa cumuumaa ku jiro min aayatinna cumuumaa ku jiro leanna yacni waa aayatin waa nakira siyaaqi shardi bay gashay annakiratu fii siyaaqi shardi tufiidu lcumuum marka waxay leeyn wax kasto ood noola timaado aayad kastood noola timaado mucjizo kasto ood noola timaado litasxaranaa bihaa famaa naxnu laka bimu'miniina kuu rumayn mayno adiga ayb oo jumladan lafteeda jumla ismiya waay nacam hubuud iyaa ku jira iyada lafteeda baatilka waa ku taagnaanaynaa waay bal fiiri yacni qaabkooda sidau alla u cabiray faarslnaa calayhim الطuufaana wاljaraada wاlqumala wالdafaadica wاddama aayaati mufasalaat fastakbaruu wakanuu qowma mujrimiin haddana aafo kalea loo keenay awal waxaa lagu salladay abaaro wax kale haddana faarsalnaa waan dirnay calayhim iyaga korkooda aلطuufaana duufaantii baanu ku dirnay korkooda waljaraada ay ayax ayaanu ku dirnay waalqummala koronkor ayaan ku dirnay korkooda waadafaadica rah ayaanu ku dirnay rahi waddama dhiig ayaanu ku dirnay korkooda aayaatin xaal ay yihiin intaas aayaad mucjizaad calaamaad mufasalaatin aayaadka oo mufasalaatin la kala dhigdhigay iyagoo ah fastakbaruu way ka santaageen aayaadkaasi oo ma hoggaansamin wa kaanuu waxay ahaadeen qowman qolo mujrimiina dembaabayay ahaadeen fa arsalnaa waxaanu dirnay calayhim iyaga korkooda adduufaana adduufaanadan saddex macnaa ku jira biyo in laga wado almaa bimacnaa almaa adduufaan waxaa kaloo lagu macneeya almowt dhimasho aada u tiro badan yani geeri fara badan baanu ku keennay oo maalinkiiba intaa ay dhimanayso kumanaan ayb oo duufaan marka mowdka laftiisu waa wax yimaado waa la dhahaa mararka qaar waa lagu iطlaaqaa macnaha saddexaadna wuxuu yahay adduufaana arrin iyaga ku dul wareego amrun min allaahi daafa bihim waa cadaab ilaahay xaggiisa ka yimid oo iyaga kusoo dul wareegay oo ku dul wareegay ayb duufaan marka macnahaas macnaha dambaana ibnu jariir ou doortay ibnu cabaasna waa ku fasiray marka haddaan macnaha dambe qaadno wuxuu noqonayaa fa arsalnaa waxaanu dirnay calayhim iyaga korkooda adduufaana musiibo iyaga ku dul wareegto xag alle uga timid ayb ama adduufaana biyo ayaanu ku salladnay waljaraada ayaanu korkooda ku dirnay ayax ayax isagana wax walbo ka cuno oo ka diirto oo xataa shuraac mufasiriintu waxay leeyihiin alwaaxda albaabadooda xataa waa cunaayeen markaasaa shay isu qabtaba la waayey albaabkii waa cunayaa dariishadihii waa cunayaa beerihii waa cunayaa eber uu ka dhigay nacam waljaraada marka waa kale waalqumala qumal laba macnaa iyadana lagu macneeyey ibnu cabaas labada riwaayaba ibnu cabaas baa laga warinayaa waalqumala baanu ku dirnay alqumal bimacna suus aladi yakruju min alxindati qamadigoodii iyo masagadoodii iyo suus baa ka galay nacam mar walba marka xabadii xabad burburaysay noqonee wax la cuni karaba ma aha suus baa looga salladay badarkii ayb macno labaadna walqummala sikaaru ljaraad ayaxa yaryar waay ee aan weli baala baalasha aan yeelanin ayaxaasi marka waa koronkora un la yidhaha af soomaaliga nacam walqummala iyo koronkoradii ama walqummala suuskii nacam ayb wadafaadica iyo rah meel walbo rah baa taagan dhulkaan hadda haddii meel walba meelaad cag dhigta wayso meel walba bahal la dhigo un xataa bahalku hadduusan ku cunaynin adiga meelaad ku socotaa rabtaan haddii meel walbaba isaga uu taagan yahu kasoo baxo waa halis ayb ilaahay wuxuu naga hayay balfiiri marka waddama dhiig meel walba weel allaale weelkii ay biyo ku ogaayeen saa markay u furaanba dhiigaa fadhiya aayaatin xaal ay tahay kuwaasaanu korkooda ku dirnay aayaatin xaal ay tahay aayaad mucjizaad ilaahay qudradiisa iyo waxdaaniyadiisa lagu garanayo aayaadka oo mufasalaatin la kala dhigdhigay fastakbaruu waxbaa loogama faa-iidin fastakbaruu waysan taageen wa kaanuu waxay ahaadeen qowman qolo mujrimiina dembaabay bay noqdeen walamaa waqaca calayhim اrijzu qaaluu yaa muuse adcu lanaa rabaka bima cahida cindak lain kashafta cana اrijza lanu'minana laka walanursilana macaka bani israa'iil walamaa markii waqaca uu ku dhacay calayhim iyaga korkooda arrijzu cadaabkii qaaluu waxay yidhaahdeen yaa muusa muusow udcu lanaa noo bari rabbaka rabbigaa noo tuub bimaa cahida biladii kii noogu bari oo noogu tuub cahida ou kugula ballamay adiga cindaka agtaada wixii agtaada uu kula ballamay ee uu ducada kaaga aqbali lahaa ee uu ku baray ku amray noogu bari la in kashafta lawallaahi iyo in kashafta haddaad faydid cannaa annaga xaggeenna arrijsa cadaabka aada naga faydid lanu'minanna rumayne oo rumayne laka adiga ku rumayne walanursilanna dirne oo dirne macaka adiga kula dirne ee ku yacni macaaga yacni dirne bani israa'iila reer bani israa'iil yacnii reer bani israa'iilna waa kuusii daynaynaa farahan kaaga qaadaynaa meeshaad doontana la qaboo la-aad ee saa doontana wax ugu sheego nabiyullaahi muusa marka waa duceeyey cadaabkii waa fududaaday falamaa markii kashafnaa aan faydnay canhum iyaga xaggooda arrijza cadaabka markaan ka faydnay ilaa ajalin waqti intii ka ah hum iyaguba baaliquuhu kuwii gaaraya ay yihiin waa intay ka dhintaane idaa hum waaba iyaga oo yankusuuna ballantii burinayaba faintaqamnaa waan ka argoosannay minhum iyaga xaggooda fa aqraqnaa waan maashaynay hum iyaga fi lyami baddii baanu ku maashaynay maxaa loo maasheeyey biannahum bisababi annahum iyagu kadabuu inay beeniyeen biaayaatinaa aayaadkeenna wa kaanuu ay ahaayeen haafiliina kuwa hilmaansan oo moog canhaa aayaadkeenna xaggooda walamaa markii waqaca uu dhacay calayhim iyaga korkooda arrijsu cadaabka uu ku dhacay qaaluu waxay yidhaahdeen yaa muusaa muusow udcu lanaa noo tuug rabbaka rabbigaa bimaa cahida maada meeshan ku jirto marka in laga ba-da meeshan ku jirto iyo maada in la yidhaha bimacnaa biladii kii noogu tuug rabbigaa cahida cindaka adiga ou agtaada kuu dardaarmay wixii uu kuu dardaarmay oo mucjizaadkan iyo wixii uu kuu waxyooday eed usha intaad tuurto ay noqonaysay mas weynin badanee wax ku dhacaa aanay jirin wixii saxarada ay sameeyeen wixii rabbigaa uu ku amray ee uu kugula dardaarmay rabbi noogu warso wax oo noo tuug cadaabkan hanaga fayde la-in kashafta marka udcu lanaa rabbaka waxaa ka muuqdo madaxadayg lafteeda udcu lanaa noo bari rabbaka adiga rabbigaa bay leeyihiin mar rabbanaa ma dhahayaan la-in kashafta lawallaahi in kashafta haddaad faydid cannaa inaga xaggeenna arrijsa cadaabka haddaad naga faydid intaad rabbigaa tuugto haddii aada cadaabka sidaa nooga faydid lanu'minanna laka kuu rumaynee adiga walanursilanna dirnee macaka adiga macaaga kusii daynee bani israa'iila reer bani israa'iil qoomkaagii waa kuu daynaynaa marka meeshaad rabta la aad oo inaad marka la baxdid ood al-ardu lmuqadasa la aadid waa kuu ogolaanaynaa ayb irsaalku macnahaasna waa leeyahay ee macnaha marka iisii daa dadkan aan la hadleyna waa leeyahay falamaa markii kashafnaa marka dee nabiyullaahi muusa ilaahay buu bariyey cadaabkii waa la fayday natiijadii waxay noqotay inaynan waxba rumaynin falamaa markii kashafnaa aan faydnay canhum iyaga xaggooda arrijza cadaabka aan ka faydnay ilaa ajalin waqti intii ka ah hum iyaguba baaliquuhu kuwii gaaraya ay yihiin damiirka marka ajalka u laabanaya ilaa waqti kuwii gaaraya iyaga ay yihiin aan cadaabkii ka fududeynay waqtigaasna wuxuu yahay intay ajalkooda adduunku intuu ka dhammaanayo waqtigooda ilaa ay ka dhimanayaan oo waa la maashay doonaa waqtigoodu saasuu ku dhammaan doonaaye ilaa intaas ayaanu cadaabkii ka faydnay markaan ka faydnay idaahum waaba iyagoo yankusuuna ballantii ka baxaya oo burinaya fantaqamnaa waa ka aargoosannay minhum iyaga xaggooda marka hadday ballantii ka baxeen waa ka aargoosannay oo cadaab aynan kasoo waaqsanin baa ku dhacay fa aqraqnaa waan maashaynay hum iyaga filyami baddii baan ku maashaynay badda lagu maasheeyeyna waa baxrulqulzum baxrulqulzumna waa baddaan hadda badda cas loo yaqaano waay nacam badda cas ayaa lagu maasheeyey ayb ayb aqwaasha iyadu dhahayso webiga niil ayaa lagu maasheeyey ma xoog badna waa bad meesha lagu maasheeyey biannahum iyagu bisababi annahum iyagu kadabuu inay beeniyeen biaayaatinaa aayaadkeenna wa kaanuu ay ahaayeen haafiliina canhaa kuwii ka dhoohan oo aan usoo jeedin ayb markii iyaga la halaagay dhulkii reer bani israa'iil iyo xaalkooda lasoo galay hadda marka wa awrathnaa alqowma wa awrathnaa waxaanu dhaxal siinay alqowma qoladii alladiina kuwii kaanuu ahaayeen yustadcafuuna in la daciifsanayo mashaariqa alardi dhulka qorax soo bixiisa iyo wamagaaribahaa iyo dhulka qorax dhaciisa allatii taas oo baaraknaa aanu barakaynay fiiha dhexdeeda wa tammat way taam noqotay kelimatu rabbika rabbigaa kelmaddiisii waa taam noqotay alxusnaa wanaagsanayd calaa bani israa'iila reer bani israa'iil korkoodii bay ku taam noqotay bimaa sabaruu bisababi sabrihim sabarkoodii dartiis wa damarnaa waan burburinay maa wixii kaana uu ahaa yasnacu inuu samaynayay fircawnu fircawn iyo wa qowmuhu dadkiisa iyo wamaa wixii kaanuu ay ahaayeen yacrishuuna inay dhisayaan wixii ay dhisayeenna waa baabi-inay oo waa damaarinay ayb wa awrathnaa waxaanu waanu dhaxal siinay al-arda dhulkii baan dhaxal siinay waay alqowma qoladii baan dhaxal siinay aladiina qowmkii oo kaanuu ahaayeen yustadcafuuna in la daciifsanayo la taagdaraysanayo lagu daciifsanayo mashaariqa alardi dhulka qorax soo bixiisa iyo maqaaribaha dhulka qorax dhiciisa allatii taas oo baaraknaa fiiha aanu barakaynay ayb amase waxaanu dhaxal siinay qoomkii mashaariqa alardi baan dhaxal siinay iyo wamaqaaribaha dhulkii marka qorax soo bax iyo qorax dhac waa masar iyo shaam ayaanu dhaxal siinay waa alatii baaraknaa fiiha aanu barakaynay oo fircoon meeshii marka waa ka huleelay oo waa ka tegey wa tamat kalimatu rabbika rabbigaa kelmadiisii way taam noqotay calaa bani isra alxusnaa oo wanaagsanayd calaa bani israa-iila reer bani israa'iil korkooday ku taam noqotay bimaa sabaruu bisababi sabrihim sabarkooda dartiis wa damarnaa waan burburinay maa wixii kaana uu ahaa yasnacu fircawnu fircawn inuu sameynayo iyo wa qowmuhu qoomkiis ay samaynayeen iyo wamaa wixii kaanuu ay ahaayeen yacshuuna ay yacshuunahu wixii ay dhisayeenna waan burburinay mulki marka muddo dheer soo jiray baa waaa ku wuxuu ku baaba-ayaa waqti gaaban ayb ilaahay marka waxaa xikmadiisaa meesha jirta marka sida isaga loo halaagay iyana suuradda yani suuratu yunus iyo alla uu yay noogu imaan doontaa in shaa allahu tacaala wajaawad marka baddii markii laga gudbiyey markii reer bani israa'iil habeennimo ay dheelmadeen oo nabiyullaahi muusa waxaa la amray inuu dheelmiye reer bani israa'iil la dheelmada habeen wou la dheelmaday qoladan marka way soo dabagaleen badda markii la yimid yaa nabiyullaahi muusa baddii uu ku dhuftay ushii waa kala dhambalantay way raaceen baddii fircawnna marka baddii buu soo galay kuwanna ilaahay waa ka bixiyey badda kuwanna markay soo wada galeen dhammaantood kusoo urureen yaa alla isu keenay halkaasay ku hafteen marka kuna baaba-een qoladan marka reer bani israa'iil markii laga baddii ay ka baxeen oo alla cadowgoodii iyagoo arkayo la halaagay la baabi-iyey iyaga xaalkoodii see noqday marka wajaawaznaa bibanii israa'iila wajaawaznaa waan tallaabinay oo waa gudbinay bibanii israa'iila reer bani israa'iil ayaanu tallaabinay oon gudbinay albaxra badda ba-dan marka bibani israa'iila ku jirto waa ba oo tacadiya litacadiya ayb marka macnuhuna wuxuu noqonayaa baddii baanu ka tallaabinay waa ka gudbinay wajaawaznaa bibani israa'iila reer bani israa'iil waxaanu ka gudbinay albaxra baddii fa atow waxay u yimaadeen calaa qowmin qolo ayay u yimaadeen qolada oo yackufuuna ku negi ah calaa asnaamin asnaam korkooda ku negi ah asnaamta oo lahum iyaga u sugnaatay qaaluu waxay yidhaahdeen yaa muusaa muusow ijcal lanaa noo yeel annaga ilaahan macbuud noo sameey kamaa lahum kaladii kii oo kale noo sameey huwa isaguba lahum kuwaan u sugnaaday aalihatun noo sameey macbuudyaal sida kuwaan macbuudyaal u leeyihiin qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi muusaa inakum idinku qowmun qolaa tihiin qolada oo tajhaluuna yacnii aan waxba garanaynin oo jahli ku sifaysan ina haa-ulaa'i kuwani mutabbarun kuwa la halaagaya weeyaan maa waxa hum iyagu fiihi dhexdiisa ay ku sugan yihiin wa baatilun miduu baaba-ayo weeyaan maa waxa kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna inay soo sameeyeen kay hadda ku taagan yihiinna waa waa waa waa wax waa halaag wax la halaagayo waay wixii ay soo sameeyeenna wax aan meel haysanin waay qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi muusaa agayra allaahi ilaahay keyrkiis miyaan abqiikum aan idiin dalbaa oon idiin jeriyaa ilaahan macbuudan macbuud ahaanaan idinku raadiyaa walxaal huwa isaguna alle fadalakum ou idin dheeraad siiyey idinka cala alcaalamiina caalamka zamankiina joogana ou idin dheeraad siiyey sideed wax ku wadaan ayb marka jahliga reer bani israa'iil haystay bal fiiri mar allaale markay baddi ka soo baxeen nicmadii baa ku cusub nebigoodii baa dhex joogo nicmadii waa ku cusub tahay haddaa cadowgoodii la halaagay waxay arkeen uun dad sanam caabudayo sanam noo sameey bay yidhaahdeen ummaddana haddii muddo dheer gumaysi iyo dhib iyo maskaxdooda xor aynan u noqonin waxa xaqa inay maqlaan oy dhegaystaan maskaxdoodu aynan baranin de waxa ay ku hadlaan waxay noqonay wixii un ay ka arki jireen dadkii gumaysan jiray unbay rabaan mar walba bacdi lmufasiriin marka waxay leeyiin dadkan asnaamta ay haysteen waxay ahayd wax sidii lo laga dhigay oo kale waana sababta hadhow keeni doonto muusaa saamirina lo-diiba ula yimid waana caabudeen reer bani israa'iil mar walba marka maxay lo-da ugu fidnaysan yihiin iyagan qur-aankana suurat lbaqara waxaan kusoo marnay waushribuu fii quluubihim alcijla waxa ay ugu ibtilaysan yihiin waxay tahay fircawn bay ka arkeen ninkii weligood soo xukumayay ayay waxay arkeen isagoo lo-daas iyo waxaas hala caabudo ama isaga laftiisaba caabudayay arki jireen de waxay is yidhaahdeen fircawn wax ka roon ma jiraba wixii bay rabaan marka ummad walbana waa arkaysaa hadda dadka ummadda haddaad u fiirsata innaga lafteenna qofku haddii uu mugdi iyo foolxumo iyo dhibaato un iskaga jiray markaa kadib ilaahay subxaanahu watacaala iftiin yar ou tuso iftiinkii ma xamili karo mararka qaar wixii hore unbuu rabaa marka mar walba un marka wuxuu leey wixii hore wixii hore wixii hore unbaa dadka badanaa maskaxdooda ku weyn wixii ay muddo kusoo noolaayeen dadkii xukumi jirayna ay iyagu ku sifaysnaayeen baaba la fiicnaanayeen ayb qofkuna waxay tahay inuu hore u socdo ma ahan inuu gadaal un xagga gadaale un iska fiiriya ayb marka nimankan sidaasaa ku dhacday wuxuu leeyahay alla wajaawaznaa bibanii israa'iila waxaan reer bani israa'iil gudbinay albaxra baddi fa atow calaa qowmin qolo ayay u yimaadeen yackufuuna qolada oo yackufuuna negi ku ah oo ku negi ah calaa asnaamin asnaam korkooda negi ku ah asnaamta oo lahum iyaga ay lahaayeen qaaluu waxay yidhaahdeen yaa muusaa muusaw ijcal lanaa noo yeel annaga ilaahan macbuudan macbuud noo sameeyo noo yeel kamaa sida kamaa marka kaafku waa tashbiih maadan saddex wej oo icraaba ku jirto tan ugu fudud waxay tahay in laga dhigo mawsuula macnuhuna marka uu yahay kamaa ay kaladii kii huwa isaguba lahum iyaga usugnaaday ka iyaga usugnaaday oo kale noo samey ayay yidhaahdeen marka kaladii huwa lahum ayb huwadaas baana marka caa-idka noqonayso maxduufka ah jumlada marka huwa iyo lahum mubtadaya qabar waayo xagga maxalku marka laa maxala laha min alicraab waa silatu lmawsuul maada siladeeda waay caa-idkiina waa huwadaas mubtadaha ee lasoo qadaray aalihatuna bedel bay noqonaysaa huwadaa laga bedelaa marka ayb taraakiib kalena waa jirtaa oo in laga dhiga maada kaafa oo kaafkaa badanaa jumlo ma jera kaafka kaafka jumlo ma jero maantana hadda marka jumla ka dambeyso si uu marka saa ay u gaaro marka kaafkiibaa marka camalkiisii hore marka la baabi-inayaa maadu marka kaafa ayay noqoneen in masderiye laga dhigana waa iska bannaan tahay laakiin macnaha mawsuulada aan ku wadno ayb ijcal lanaa noo yeel bay yidhaahdeen ilaahan macbuud kamaa kaladii kii oo kale huwa isaguba lahum iyaga usugnaaday aalihatun aaliha macbuudyaal waxa iyaga usugnaaday waa macbuudyaal waay kaasoo kale marka noo samey bay leeyihiin qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi muusaa inakum idinku qowmun qolaatihin tajhaluuna jahli falayo oo jahli ku socdo xadiid imaamu tirmidi uu wariyey kitaabu tafsiir aayaddan tafsiirkeeda min xadiidi abi waaqid alleythi nebigu sala allahu alayh waali wasalam markii uu qaswatu xunayn u socday dad ayaa nebigu dad badan baa la socday dad markaas soo islaamay oo islaamnimadu ku cusub tahay ayaa ku jiray dadkii nebiga raacayee la socday geed weyn bay arkeen marka oo hoos badan leh markaasay nebiga waxay ku yidhaahdeen ijcal lanaa daata anwaad kamaa lahum daatu anwaad alfeeri waxay yidhaahdeen geed daatu anwaad noo samee rasuul allow sida ay gaaladuba daatu anwaad u lahaayeen daatu anwaad marka maxaa la yidhaahdaa daatu anwaad waxay ahayd geed gaaladu marka ay dagaal iyo aadayaan mushrikiinta seefahooda ay suri jireen oo ay ka barakaysan jireen oo ay aaminsanaayeen hadday seefaha geedkaas suraan dagaalkaas inay ku guuleysanayaan nimankan marka islaamnimada waa ku way islaameen dabcan waa ku cusub tahay islaamnimada geed bay arkeen marka kii oo kale ah markaasay waxay yidhahdeen rasuul allow dagaalna waa u soconnaayo daatu anwaad noo sameey annagana geed noo sameey aan seefaha sursuranno markaasuu nebigu wuxuu yidhi allahu akbar inaha sanan allahu akbar buu yidhi inaha sanan ama inaha sunan waa jidadkii ummadihii hore qultum kamaa qaalat banuu israa'iila limuusaa waxaad tiraahdeen buu yidhi reer bani israa'iil siday muuse ku yidhaahdeen ijcal lanaa ilaahan kamaa lahum aaliha warkaan oo kale ad idinkana meesha soo dhigteen yidhi sidaasuu nabiga sal l l slam uu yihi latattabicunna sanana man kana qablakum shibran bishibrin wadiraacan bidiraac xataa low dakaluu juxra dabbin tabictumuuhum taaka taakaad u raacaysaan ummadihii hore dhaqankooda dhudhun dhudhun ayaad u raacaysaan ilaa hadday galaan god ciriiri badan dabbada godkeeda hadday galaan xataa waa ka dabagelaysaan sadaqa rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalam ummadda hadda yacni waxaa laga kari la-yahay war dhaqankiina iyo akhlaaqdiina iyo cibaadaadkiina iyo ictiqaadaadkiina ha idiin gooni ahaadaan oo wixii nebigiinu la yimid dhaqan ka dhigta akhlaaq ka dhigta cibaado ka dhigta ma lagu karaayo mid walba marka wuxuu rabaa iyaga meel walbana waa looga dayday rasuulkana salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi wuxuu yidhi xataa haddii midkood hooyadiis oo u tago ummaddaanna waa laga helaa nin sidaas yeelo rasuulka isagaa naga yaqaano waxa xaal leanna waa waxyi buu ku hadlaa warkiisu waa waxyi haddaad marka maanta fiiriso iyo warka rasuulka aada isu fiiriso maxaa kuusoo baxaya marka nacam haddana ilaahay ummadoo dhan saa kama dhigaayo nacam laa tasaalu taa'ifatu min ummatii daahiriina cala alxaqi laa yaduruhum man khaalafahum xataa ya'tiya amrullah dad toosan oo dariiqii nebiga haysto in la helayo oo ummaddan muslimiinta laga dhex helayo iyadana la weyn maayo taas weligeed waa jiraysaa ayb dadku ha u bataan sidan laakiin dad fiicanna waa jirayaan macnahaasuu marka sidaa buu ku yidhi nabiga sala allahu alayh waali wasalam ayb waxaa kaloo qisadu ay ku tusaysaa qofku shay gaalnimaa hadduu ku dhawaaqo jaahilna uu ka yahay inaan la gaalaysiinaynin oo diintii waa ka baxday hadda soo ashaado inaan la dhehaynin maxaa yeeley nabiyullaahi muusana qoladan inakum qowmun tajhaluun ayuu ku yidhi nebiguna sala allahu alayh wali wasalam qoladii waa ka celiyey waxaasi gaalnimo inay tahay buu u sheegay hadda ashhaadtana ma dhihin nebiga sal l slam muminuuna marka qofku haddii markuu wax ogaado kadib laakiin uu ku dhaqmo gaalnimadii markaa waa gaaloobaya oo ummadda marka cudurdaar waa in marka xuja ku ooganto ayb waxaa kaloo darsiga laga qaadanaya ka mid a culimadii horena ay yidhaahdeen haddaad aragta meel aan ilaahay iyo rasuulkiisa baraka ku sheegin dad barakaysanaya haddaad aragto ogow daatu anwaad waayo meeshaas nacam alimaam abu bakr atarquushi iyo alimaam alimaam abu shama kitaabkan albaacith calaa inkaari اlbidaci walxawaadith iska leh abu shama waa shaykhu limaam الnawowi waayo nacam wuxuu tilmaamay marka dhulkan sham iyo dimashqi iyo inay ku ooli jireen meelo ay dadku barakaystaan geedo iyo dhagaxyo iyo waxyaaba dadku ay barakaystaan markaas wuxuu ku yidhi haddaad ah meelahaasi marka dadka madaxda waxaa waajib ku ah inay gooyaan baabi'iyaan jaraan aahaarta noocaas oo kale dadka quluubtooda ay ka baabi'iyaan waa waxyaabaha laga raba ninka madaxdaa ee awoodda gacanta ku haysto waxaadna ogaataa buu yidhi meel walba oo alle iyo rasuul aynan barako gaara ku sheegin hadday dadku salliga ag dhigtaan oo ay barako ka goobaan inay tahay daatu anwaad labaad waa ay ogaadu yidhi xadiidkanuuna ku dareeriyey dadka qaar marka waxaad arkaya meeshaas maxaa laga sameynaya carraa laga soo qaataa maxaa dhacay hebelaa lagu arkay dad waxaad arkaysaa shan meel hebel meesha waa lagu arkay meeshaas waa deganaa jiray meeshan hadda ka horo ul ku surtay meel walba waa la tegayaa marka waxbaa laga soo qaadan ilaahay iyo rasuulkiisana wax baraka ah kuma sheegin meelahaas ayb dadka qaarkood xataa waxay gaarsiisaa geedaha qaar meelaha qaar yacni inay barakaystaan oo meelaha qaarkood xataa yacni dadku waxyaaba aada u foolxun ay ku sameeyaan oo ay marka ilmo iyo ku weydiistaan intay ku fariistaan waxyaaba aada u foolxun oo fara badan yaa jiro marka waxyaabahaas maxay la mid tahay daatu anwaad darsigaasna aayadda waa laga qaadanaa iyo xadiidka labada isu jira ina haa-ulaa'i kani muta mutabbarun marka ummadda yacni miladan tawxiidka iyo wathaniyada waa in la kala saara haddii aynan ku kala saarnayn waa dhibaato waxyaabahan haddaan ka hadlayna waa wathaniyaad haddaad hindida fiiriso qaabkay u socdaan iyo qaabkay ku dhaqmaan buudiistaha haddaad fiiriso iyo dadka qaar islaamka u nisbo sheegana dhaqankooda haddaad isku fiiriso farqi weyn ma ka dareemaysa leanna wathaniyaad waayo waxa ay ku dhex jiraan wathaniyaadka marka waa in lala dagaalo islaamka yacni cilmi ahaanna loola dagaalo dadka awoodda gacanta ku hayana waa in dadka iyo wathaniyaadka inay kala ilaaliyaan haddii ummadda marka iyo ummadda nebi moxamed iyo wathaniyiin haddii la kala gara waayo dhibaatay noqonay marka ayb ayb ina haa-ulaa'i kuwan mutabbarun ay muhlakun kuwa la halaagaya waay maa waxa hum iyagu fiihi ay hadda ku sugan yihiin wa baatilun mid baatiloo baaba-san weeyaan maa wixii baaba-ay waayo maa wixii kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna inay samaynayaan qaala agayra allahi abgiikum ilaahan intaas marka jahli inay tahay waxa kuwaan ay ku jiraan meeshay ku dambeynaysa markuu u sheegay ayuu haddana si kale u tusaaleynaya war macbuudkii alle cidaan ahayn miyaan ilaah idinkaga dhigi karaa buu leeyahay qaala wuxuu yidhi hayra allaahi ilaahay hayrkii miya abgiikum aan idiin jerinayaa idinka idiin dalbaa oon idinka dalbaa ilaahan macbuudan macbuud ahaan idinku dalbaa inuu macbuud aan alla ahayn miyaan idiin jeriyaa walxaal huwa isaguna fadalakum ou idin dheeraad siiyey cala alcaalamiina idinka dheeraad siiyey marka iyagaa lagu war nicmadan aada haysaan allihii idin siiyey cidaan ahayn maan idiin sameeyaa waa tusaaleyn aada u weyn waayo leanna bani aadamka waxa ugu dambeeyo wax ku xasuustaa hadda ilaahay nicmadiisa haysaan ma ilaahay keyrkiisaan idiin sameeyaa marka ilaah idinkaga dhiga waid anjaynaakum min aali fircawna yasuumuunakum suu'a alcadaab wadkuruu xusa id waqti anjaynaakum aanu idin korinay min aali fircawna fircawn aalkiisa aan idinka korinay yasuumuunakum xaalay idin dhadhansiinayeen su-al cadaabi cadaab midka ugu xun yuqatiluuna xaal ay dildilayeen abna'akum wiilashiina wayastaxyuuna xaal ay ka tegayeen nisaa'akum haweenkiina wafii dalikum kii naasina balaa-un baa idinkugu sugan nicmo nicmada oo min rabbikum xagga rabbigiin ka ahaatay nicmada oo cadiimun weynin badan balaa-un bimacnaa nicma balaa-un imtixaanna waa lagu fasiri karaa suurat lbaqaraana kusoo marnay hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamed